Shilkan gaari ayaa ka dhacay deegaanka Guba ee gobolka Mandera ee ku horjira gumeysiga Kenya ayaa waxaa lagu soo sheegaya in uu geystay khasaaro dhimasho dhaawac ah sida la sheegay waxaa isku dhacay laba gaari oo midkood ahaa baska lagu qaado ardada halka mid kalena uu ahaa gawaarida xamuulka qaada gaarigan shilka galay ayaa waday arday islamarkaana waxa uu ku socday si xawli ah waxaana halkaasi ka dhashay khasaare kala duwan inta la xaqiijiyey waxaa shilkan ku dhintay hal qof oo ka mid ah ardaydii saarneed baska sidoo kale waxaa dhaawac soo gaaray saddex ka mid ah ardayda gobolka mandheera ee dhulka soomaaliyeed ee ku horjira gumaysiga kenya ayaa waxaa muddooyinkii dambe ku soo badanaya shilalka kuwaas oo geysanaya khasaarooyin kala duwan